إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaare ayaa ka dhashay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo askar ka wada tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay xaafad ka tirsan degmada dayneyle ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ayaa gaari cabdibilaah magaalada muqdisho ku jiirsiiyey mootobajaaj walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka askar ka tirsan dowladda maraykanka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalkaas naxariista iyo cafintu waa tilmaamaha ay leeyihiin dadka awoodda leh waa ciwaanka maqaal aan idinkugu soo gudbin doono duruusta ku saabsan furashadii maka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran khasaare ayaa ka dhashay weerar xalay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugan duleedka magaalada baydhabo ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana kasoo gaaray weerarka lagu qaaday ugu yaraan sarkaal lagu magacaabo fanax ayaa ku dhintay weerarka xalay ka dhacay goofgaduud buuray halkaas sidoo kalena askari kale uu ku dhaawacmay askar ka wada tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd dagaalkan oo ahaa mid xooggan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada dayniile wuxuu dhacay habeen hore wuxuuna u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo ku sugan degmadaasi dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay qori xoog looga qaaday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka eritreya kaasoo isaguna u tegay askar kale oo saaxiibadiis ah wuxuuna ka dalbaday inay usoo dhiciyaan qorigii uu ku hubaysnaa kadibna waa ay soo raaceen intaasi kadib waxaa dhacday inay weerar ku qaadeen xero ay leeyihiin askarta dowladda federaalka oo ku taalla isla degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaa halkaasi ka dhacay dagaal aad u xooggan oo la isku adeegsaday hubka culus ayna ka qayb galeen gawaarida dagaalka haddaba goobta uu dagaalku ka dhacayay wuxuu jawigeedu ahaa sida tan weli wax war ah ma aanan helin oo ku aadan khasaaraha uu sababay dagaalka dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay dayniile ciidamada dowladda federaalka ah ayaa gaari cabdibilah magaalada muqdisho ku jiirsiiyey mootobajaaj cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya gaari cabdibilaah way wateen ciidamada dowladda federaalka ayaa si bareera u jiiray mootobajaaj ay la socdeen dad shacab ah halkaasoo ay waxyeello kala duwan ka soo gaareen dadka shacabka ah iyo darawalkii kaxeynaya mootada dhacdadan ayaa laga soo tabinaya agagarka isbitaalka digfeer ee magaalada caasimada ee muqdisho gaariga cabdibilah way la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaana si barira u jiray mootada waxaana haatan la warinaya inuu xaalada lisa ku sugan yahay wadihii mootada ma jirto wax khasaare dhimasho oo laga soo warinaya dhacdadani balse halka ay dhacdadani ka dhacday ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dadyo badan oo isku dayaya inay caawiyaan wadaha mootada iyo dadkii kale ee saarnaa muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya burbur xooggan oo soo gaaray bajaajta askarta watay gaariga cabdibilaha ayaana la sheegayaa inay yahaayeen kuwo kasoo dhargay waxyaabaha maanka dooriya oo ay isticmaalaan ciidamada dowladda federaalka dhowaana yay ahayd markii sidan oo kale ay ciidamada dowladda federaalka oo wata gaari cabdibilaah ay ku jireen mootabajaaj suuqa weyn ee degmada waaberya ee magaalada caasimada ee muqdisho waxaana dhacdadaasi ku waxyeeloobay laba gabdhood oo saarnaa mootada ay jireen ciidamada dowladda federaalka naxariista iyo cafintu waa tilmaamaha ay leeyihiin dadka awoodda leh waa ciwaanka maqaal ku saabsan duruusta ku jirta furashadii maka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور واستنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت أنت حياة في شراييني
naxariista iyo cafintu waa dabci wanaagsan iyo tilmaam la mahadiyo waxaana ku sifoobi kara oo keliya dadka naftoodu sarraysa ee qalbigoodu waasaca yahay waxaana maqaamka raxmadda iyo weyninkeeda ku dareensiinaya in laga soo dhambashay asmaada allaah ee kala ah alraxmaan iyo alraxiim waxaa intaa dheer in naxariistu tahay manhaajka nubuwada iyo tilmaamta uu ku sifaysnaa suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo uu allaah ku tilmaamay inuu usoo diray isagoo naxariis ah makhluuqaadka koonka ku nool haddaba sidee bay sifada naxariista iyo raxmaddu u ahayd mid ka muuqata shakhsiyadda iyo habdhaqanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidee ayse ahayd naxariistiisa markii uu furanayay maka waana sidee wejiga uu ku qaabilay quraysh markii uu ka golroonaaday mid ka mida tilmaamaha ay kaga soocan yihiin mu'miniinta dadka kale waa naxariista iyo isjaceylka dhexdooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaana tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlaya damqashada iyo isku naxariisashada waxa uu ku tilmaamay inay la mid yihiin hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato uu jirka intiisa kale la qaybsanaya xanuunka iyo soo jeedka wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix ah oo imaamu muslim soo saaray ku yidhi ahlu jannuhu waa saddex nin madax ah oo caadil ah sadaqadana la baxa nin naxariis badan oo u qalbi jilicsan qof kasta oo muslim ah iyo qaraabadiisa iyo nin caruur badan oo dhowrsoon marka aynu ka hadlayno fatxu maka oo ka mida namaadiijta taariikheed iyo khasawaadka waaweynaa ee muujinaya naxariista rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa horudhac u ahaa heshiiskii alxudaybiyah ee dhacay bishan oo kale dulqacda sanadkii lixaad ee hijriyada qodobada ugu muhiimsanaa ee heshiiska waxa uu ahaa xabajoojin soconaysa toban sano oo kaamil ah iyadoo qabiil weliba uu geli karo xilfiga quraysh ama kan muslimiinta midka uu doono reer qusaac ah ayaana galay xilfiga nebiga sala allahu calayhi wasalam halka bani bakarna ay gashay gaashaanbuursigii quraysheed muddo laga joogo siddeed iyo toban bilood kadib heshiiskii alxudaybiyah waxa ay qoreysh ku kacday khiyaano weyn oo ka dhigan in reer bani bakar ay ku gacan siiyeen dilka nin kasoo jeeda reer qusaaca oo ahaa xulafadii muslimiinta waxayna iska dhaadhiciyeen inaanu falkaani gaari doonin magaalada madiina oo ahayd caasimadii muslimiinta qoreysh oo dareensan qaladka weyn ee ay ku dhaceen ayaa isku dayey inay ka daba tagaan falkooda guraacan madiine ayaa waxaa si deg deg ah ku yimid abuu sufyaan oo ahaa hogaamiyihii qureysheed isagoo doonaya inuu cusboonaysiiyo heshiiska abuubakar iyo cumar ayuuna u bandhigay inay kaga ergeeyaan suubanaha laakiin sidii uu doonayay kama helin durbaba waxaa bilowday diyaargareynta ciidankii furan lahaa maka qabaa'ilkii ku noolaa hareeraha almadiina ayuuna nebiga faray inay diyaargaroobaan aadna ay u qariyaan warka la xiriira diyaargarowga dagaalka bishii ramadaan sanadkii sideedaad ee hijriyada waxaa magaalada almadiina ka dhaqaaqay ciidamo uu horkacaya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo duulaan ku ah maka ciidanka ayaana gaaray duleedyada maka iyadoo aanay quraysh wax war ah ka haynin colka soo galay markan waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam bilaabay inuu kala qaybiyo ciidanka dhanka midig waxa uu u dhiibay khaalid ibnalwaliid halka maysaradana loo dhiibay abuu subayr ibnalcawaam ciidanka lugtana waxaa hogaaminayay abuu cubayda binuljaraax dhammaantood allah ha ka raali noqde raayo madow iyo mid cad ayuuna maalinkaasi guntay nebiga quraysh oo ay tala faraheedii ka baxday tallaabo ay qaadana aanay garanaynin ayaa isku dayday inay soo abaabusho wixii ciidan ah ay heli karto haddii ay dareento inaanay awoodin ka hortaga ciidamada muslimiinta ay markaasi isdhiibto laakiin dhammaan iskudayadaasi way fashilmeen muslimiintuna si dhib yar ayay kula wareegeen magaalada maka markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam galayay magaalada waxa uu ahaa mid madaxiisa raariciyey isagoo isu dhuldhigaya allah subxaanahu wa tacaala quraysh raggeedii intii aanan baxsan ayaana soo dhoobtay afaafka hore ee kacbada iyagoo sugaya xukunka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku ridi doono maadaama ay og yihiin gaboodfalladii iyo tacadiyaadkii dhowr iyo tobanka sane ay ku hayeen muslimiinta wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam weydiiyey waxa ay filayaan in xaggiisa ay kala kulmi doonaan waxayna ugu jawaabeen inuu yahay walaal wanaagsan oo uu dhalay walaal wanaagsan taasoo ka dhigan in kheyr mooye aanay wax kale ka filanaynin inkastoo shaki la-aan ay u suuraysneed tallaabo taas ka duwan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi iska baxa waxa aad tihiin dad xur ah riwaayaadka qaarna waxa ay tilmaamaan inuu ku yidhi dhaliil iyo canaan dushiinna ma saarna allana wuu idiin dembi dhaafi doonaa يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحيني كل اشتياق وروحي فيك ظامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني يا سيرة بشذا الأفضال ترويني inkastoo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu allah khiyaar u siiyey in sida uu rabo uu ka yeesho quraysh haddana waxa uu suubanuhu doortay cafiska iyo naxariista waana dhaqanka uu lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ma jirin in laba arrin la dooransiiye ilaa waxa uu qaadan jiray midka fudud qofka dib u milicsada falalkii foosha xumaa ay quraysh u geysan jirtay muslimiinta markii ay taag darnaayeen haddana arka habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee fatxu maka waxa uu la tacajubayaa tallaabada uu qaaday suubanaha sala allahu calayhi wasalam la yaabna ma lahan oo allah ayaaba ku tilmaamay nebiga inuu ahaa naxariis loo soo diray caalamiinta
كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني وفي جوارك في الجنات يدنيني
walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya askarigan oo lagu magacaabo aadan cabdi ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxa uuna isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in muddo saddex sano ah uu ka tirsanaa dowladda federaalka waxa uuna ka waramayaa sababta ku dhalisay in uu ciidanka isaga soo baxo magacayga aadan cabdi fanaale waxaan ka tirsanaa ciidanka ridada waxaan ka imaaday waa kasoo goostay qoryooley saddex sana waa ilaah ay soo hanuuniyey waa kasoo bakeen may gaalnimada iyo waxaas ayaan nacay waa kasoo tegay waxyaala nooc kaas ayuu qabsaday salaada ma tukanayeen kufaaro waay gaalo waay man diinta islaamka soo galay sidoo kale waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee ku dhex arkay ciidamada dowladda federaalka muddadii saddexda sano ahayd ee uu ka tirsanaa waxa uu sheegay in uu ka qayb galay dagaalo ciidamada dowladda federaalka dhexdooda ah kuwaas oo hab qabiil isku dagaalay taas oo caddeyn u ah eedda ay dad badani u jeediyaan ciidamada dowladda federaalk oo ah in ay qayb ka yihiin dagaalbeeleedyada dagaalo waan kaga qayb qaatay kuwa hadda dhaween waa ayaga isku dhamaynayeen ayaan ka qayb qaatay haddana waa kasoo cararabka ayaga oo dhexdooda ah oo is isku dagaalayeen qabiilnimada isku dagaalayeen ilaa igasoo iga soo baneeyey ciidamada dowladda federaalka ee isa soo dhiibaya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si xiriir ah u soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan askar ka tirsan dowladda maraykanka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasha ka dhacday gudaha dalkaas inta la xaqiijiyey saddex ruux oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan booliiska maraykanka ayaa la dilay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka toogashada ayaa timid kadib markii ruux hubaysan oo risaas ooda kaga qaaday ciidamada booliiska maraykanka ee ku sugnaa magaalada taas oo sababtay dhimashada saddex ruux oo uu sargaalku ku jiro halka askari kalena laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa